cabdixakiin horta aad baa umahadsan tahay maaragtay sidaan ka warqabno waxaa ka dhacay magaalada london far argixisa oo aada u qaab daran arbacadii labaatan iyo labadii bishan ma marka falkaas saan ka warqabno waxay saxaafaddu soo sawireen ama dadka wax sawira gaban muslimada oo xijaaban oo ag taagan qof maaragtay dhulka yaalla marka waxay u muujiyeen inay gabadhaasu ayna maaragtay caawinaynin qofkaas ooyna ka naxaynin fariinta ayay rabeen inay gudbiyaan marka dumarku iyagoo ka dhiidhinhayaa fariintaas qaabka daran ayay ka mudaaharaadeen oo muujiyeen inay maaragtay kasoo horjeedaan maaragtay falkan ka dhacay magaalada haddaan ku weydiiye maxamed dabcan de seen ogeyn muuqaalka amaba sawirka gabadhaasi waa baraha bulshada iyo weliba qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayuu dhex wareegayey haweenkan yaa soo abaabulay ama soo qabanqaabiyey satir ahaan intay leekaayeen kolley horta runtii waad arta way safnaayeen oo mataqaanaa bareejka ilaa bilowgiisa ilaa geeskiisa ay safnaayeen waxaana soo abaabulay yani nacaybka abuurmay ee dadka muslimiinta in la necab yahay ayay kasoo kaceen oy ka dhidhiyeen gaar ahaan sawirkii la muujiyey gabadha ku saabsanayd iyo mataqaanaa inagoo og in magaaladan hadda aan joognay londona dad badan oo maaragtay muslimiin ay degan yihiin ninka magaalada maayarka ana uu yahay nin muslima oo waa kii soo abaabulay maalinkii ka dambeysay waa mudaharaad aada u xoog badan oo lagaga soo horjeedo falki oo london gudaheeda ka dhacay marka dumarka waxay isugu jireen dumar muslimiin oo xijaaban iyo kuwo muslimiin oon xijaabnayn iyo kuwa muslimiinta taageersan oo aanba muslimiin ahayn waayahay oo laakiin ku ku muujinaya inay mataqaanaa difaacayaan dadka maaragtay hablaha xijaaban iyo muslimiinta iyo inay yihiin dad waddankooda joogo xaqule inay inay mataqaanaa wanaagga la wadaagaan waayahay ma hadleen haweenkani maxamed oo bulshada iyo weliba warbaahinta ma la hadleen see fariinta ay gudbiyeen ee adduunka faaftay ee gaadhay ay gudbiyeen maxay ahayd runtii way way hadleen oo mataqaanaa fariintooda maaragtay qaar way siiyeen saxaafadda iyo social mediaha iyo magdooda ku qoreen waxayna ahayd inay awalan kasoo horjeedaan mataqaanaa falkii argixisa dhacay inay yihiin dad british oo waddankan waddankoodii u yahay iyo inay mataqaanaa dad iyagoo maaragtay xijaaban oo muslimiina inay mataqaana ay yihiin dad iyagana oo waddanka u dhashay oo britan waddanku waddankoodi u yahay waxyaalahan soo dadka qaarkii oo dadka raba inay wax kasta oo xun ay ku dhejiyaan islaamka gaar ahaan islaamka muuqaalka ah leanna islaamka muuqda hadda waxaa aada u looga gartaa xagga dumarka dumarku xijaabkoodii hadda wuxuu noqday tusaale islaam marka sidaa daraadeed baa iyagii mataqaanaa bartilmaamada ay uga dhiganayaan dadkan rabaa inay si xun u adeegsadaan qaraxii dhacay iyo dhibkii dhacay marka fariimahaas oo dhan bay gudbinayeen oo ah inay mataqaanaa yihiin dad maaragtay muslimiin ah oo haddana maaragtay british ah oo kasoo horjeeda waxay dhacay wixii laga sheegaya lagu riixayana aan ahayn oon marna ogoleyn in lagu sheego waayahay geesta kale hadaan ku weydiiye maxamed falka noocan oo kale ah ee aalaaba la tilmaamay inay geystaan dad muslimiina islamarkaana dee waddanka ku dhex nool waxyaabaha qaar xilliyada qaar waxa uu abuuraa xasaasiyado dad inta badan lagu tilmaamay inay dad muslimiin nacayb yihiin amaba iyaga laftirkooga falkaasi u dhacaya kasoo horjeeda ay dareeno adag ay ka muujiyaan maxaad is leedahay waddankii baad dhex joogtaa magaaladii londona falku ka dhacay baad dhex joogtaa tallaabadan ay haweenkani qaadeen ee ay goobtan iyada ay isugu soo baxeen isla goobtii u ka dhacay falku ay yimaadeen maxay ka tari karaysaa amaba wax ma ka tartay kacdoonkii iyo weliba bulshadu dareenkay ka muujiyeen falkaasi dhacay ee ku aadanaa dadka muslimiinta horta markii aad fiiriso dadkan maaragtay xagdirka ah oo kasoo horjeeda islaamka ama dadkan qaxootiga kasoo horjeedaiyo dadkan maaragtay minority waddanka degan markaad ufiiriso bulshada guud ee maaragtay waddanka degan waa dad yar oo mataqaanaa laakiin buuqooda u dheer yahay oo codkooda u dheer yahay oo maaragtay haysta adawaad ama mataqaanaa wasaail iclaam ama xoojinaysa fikradooda taageeraysa marka markaad bulshada fiiriso ma badna oo lambar saa u badan ma aha laakiin buuqoodaa dheer iyo qeeladoodaa dheer marka buuqooda mar kasta waxay isku dayaan oy fursad helaan ay bulshada ku nacsiin karaan dadka muslimiinta inay adeegsadaan fursadaas waxaana kamid ahaa isku daygii maaragtay sawirkii gabadha muslimada mataqaana kortaagneyd oo ay dad kalena ay soo saareen dad kale oo aan mataqaana aan ahaynba muslimiin oo agmaraya oo gabadhoo kale ah kuwa maxay u aadi waayeen marka kuwaas ayaa fariinta loo gudbinayaa waana runtii markaad fiiriso xagga way waddanka ku yaryihiin oo dad badan ma aha laakiin waa dad hadda soo kobcayo oo maaragtay aada khatartooda u leh oo ka faaidaysanaya waxyaalahan maaragtay waddanka qaxootiga kusoo batay iyo shaqala-aanta dhacday iyo dadka kale ee badanaya abuuraya mataqaanaa buuq markastana isku dayaya xumaanta dadka kale inay bulshadooda tusaansa ukiciyaan